subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aydin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka oo shir guddoomiyey shirka tubta arrimaha bulshada kaa oo lagu qabtay xarunta wasaaradda dhallinyarada wasiirka maaliyadda dalka oo la kulmay madaxda bangiga adduunka u qaabilsan qaar ka mid ah waddamada bariga afrika oo ay ku jirto soomaaliya tababar ku saabsan ka hortagga dembiyada abaabulan ee xiriirka la leh safarada dalxiiska oo ka furmay magaalada tan muqdisho kulan looga hadlayay qorshaha qaran qaran ee sagaalaad ee ay wada yeesheen wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya iyo tan maamulka hirshabelle oo lagu qabtay magaalada jowhar cusbitaal cusub oo loogu talagalay in uu ka qayb qaato horumarka adeegyada caafimaadka ayaa laga hirgeliyey magaalada baydhabo iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeedna ay xarigga ka jareen
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeyga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba dhegeystayaal isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shir guddoomiyey shirka tubta arrimaha bulshada kaas oo lagu qabtay xarunta wasaaradda dhallinyarada sugaal macalin ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
shirka tubta horumarinta ee arrimaha bulshada oo lagu qabtay maqribnimadii xalay xarunta wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka dib u habeynta aqoonta shaqaalaha oo ay wado wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sharciga dawooyinka oo ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo guddoomiyey kulanka ayaa sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay siiso adeeg caafimaad iyo waxbarasho tayo leh si loo horumariyo nolosha iyo wax soo saarka bulshada shirka dawooyinka ayaa lagu soo bandhigay tubta horumarinta arrimaha bulshada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaana soo bandhigtay waxaynu u gudbinaysaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan loona horgeeyo golaha sharci dejinta halbeegyada sanadkan laga doonayo in ay ku guuleysato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa qayb ka ah dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka iyo horumarinta siyaasadda iyo barnaamijka ammaanka bulshada halka wasaaradda caafimaadka laga doonayo inay dhaqan geliso xeerka qaran ee xirfadda caafimaadka asaasidda iyo ka shaqaynta guddiga qaran ee la socodka dawada dhismaha kaydka qaranka ee dawada iyo asaasidda maxad qaran oo caafimaadku u yeesho
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sugaal macalin wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa la kulmay madaxda bangiga adduunka u qaabilsan qaar ka mid ah waddamada bariga afrika oo ay ku jirto soomaaliya mukhtaar cabdulaahi timacde ayaa warkana faahfaahinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa xafiiskiisa kula kulmay belle bred oo ah madaxa baanka adduunka ee qaar ka mid a wadamada bariga afrika sida soomaaliya tanzania burundi iyo malawi wasiir beyle ayaa sheegay in beli brid ay ka wada hadleen horumarinta isbedelka maaliyadee dalka iyo sidii loo xooji lahaa wadashaqeynta ay la leeyihiin bangiga adduunka waxaa sharafi ah inaan xafiiskii ku qaabilo beli brid oo madaxa banka adduunka ee wadamada afrika qaar ka mid a sida soomaaliya tanzania burundi iyo malawi waxaynu ka wada hadalnay horumarinta isbeddelka maaliyadeed ee dalka iyo sidii aynu ku xoojin lahayn wada shaqaynta aynu la leenahay bangiga adduunka ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in bangiga adduunka uu yahay hay-ad muhiim u ah horumarinta soomaaliya
tababara ku saabsan ka hortaga dembiyada abaabulan ee xiriir kala leh safarada iyo dalxiiska ayaa ka furmay magaalada tan muqdisho sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warkan inoo haya tababar ku saabsan dembiyada abaabulan ee xidhiirka la leh safarada iyo dalxiiska oo ay soo qabanqaabisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa uga furmay hay-adaha ka howlgala irdaha laga soo galo dalka madaxa maamulka socdaalka iyo hay-adda i o m iyo xafiiska sharciyada h s j ayaa furay tababarkan tababarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay saraakiil ka socotay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya booliiska garoonka aadan cadde nisa qaybta dembi baarista c i d booliiska adduunka interbol midowda wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska sata iyo guddiga maamulka diyaaradaha tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa lagu baran doonaa sida looga hortago dembiyada abaabulan iyo sida wada shaqayn buuxda ee u dhex mari lahayd hay-adaha ka howlgalay irdaha dalka laga soo galo una wadaagi lahaayeen xogaha iyo xiriirada dembiyada abaabulan sayd cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka muqdisho
cusbitaal cusub oo loogu talagalay inuu ka qayb qaato horumarinta adeegyada caafimaadka ayaa lagu qabtay ama laga furay magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeedna ayaa xarigga ka jartay siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan baydhabo inooga soo diray
daafurka cisbitaalka tayo oo ka mid noqonaya cisbitaalada bixiya adeegyada caafimaadka ee ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed waxaa kasoo qayb galay siixayaha xilka wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha maamulka gobolka baay duqa degmada baydhabo dhakhaatiir iyo aqoon-yahano ugu horeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud iyo madaxdii kale ee kasoo qayb gashay munaasabada daafurka cisbitaalka tayo ayaa kormeeray qeybaha cisbitaalka uu ka kooban yahay sida qeybta qaliinka qeybta bukaan-socodka raajada iyo qeybaha kale ee cisbitaalka uu ka cisbitaalkan oo la dhigay qalab caafimaad oo tayo leh islamarkaasina ay ka shaqayn doonaan dhakhaatiir caafimaad oo isugu jira ajaanib iyo soomaali ayaa waxaa faahfaahinaya adeegyada caafimaad oo uu bixiyo agaasimaha guud ee cisbitaalka doctor caweys cabduladiif kombyuutar ama altarsan ma oo leh isbitaalka weyn baaritaanama oo leh daawo fiican oo leh dadkii waxay naga dalbadeen inaan u samayno baahiyahaas oo cadaboolo ilaahi waa nawaafajiye waxaan furnay ciyaada laga helayo servisyadaas oo dhan muddo laba sano ahaan shaqaynayay laba sano markaan shaqaynaya aniga waxaa iisoo baxday waxbarasho dibadda ah ama takhasus inaan aado marka waagaas waxaa la yidhi liyahow maynin kutagta
duqa degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin iyo gudoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cali wardheere cabdiraxmaan dhakhaatiir iyo madax kale oo kasoo qaybgashay munaasabada oo goobta ka hadlay ayaa ka codsaday maamulka cisbitaalka inay bixiyaan adeeg hufan oo ay ku ganacsan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya bulshadan baydhabo taas markanay wagiinmarasekataraasaahan in adeegii caafimaad mudoor lambahajari magaalada muqdisho ama meelo kale lambahajari in la kamaaramo maarnawadii-oo intaasoo qaar xil igu jaran doonay ba adeegisha adeegio ka helan iyo goobsi roon helan buahaya iyo marka meesha aanin muhiimsan ay kukumid e dhahka kordhiyey oo isbitaal oo meyleraay tayele oo dhakhaatiir oo mitoy tayelen rogan dhahka kordhi marka isbitaalka magaciisa aanu ku akriyo haye
wali dareemasaan caafimaadka madina ku hadalaa isbitaalo badana furan amase isbitaalada mayba inshalbahaayna isbitaal sigaara linley iyo isbitaal oo guutaan bulshada la samayla raayso runtii dhammaan isbitaalada
gebagabadii siihayaha xilka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subug oo goobta ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyey shaqaalaha cisbitaalka iyo maamulka inay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si hufan waxaa sidoo kale u ballanqaaday in wasaaradda caafimaadka dhowaan ay guddoonsiin doonto qalab caafimaad iyo dawooyin lagula tacaalayo bukaanada kala duwan ee ka kala imaanaya degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada koonfur galbeed soomaaliya
Meio que ele não é doutor, ele é só um de muito bom, muito bom, muito bom. Isso não está acontecendo ainda. Ela e o China, o pai, e a Brasil. O Bahia não está chegando ainda. O Brasil, o China, o Brasil, o Brasil. So ये तो यह संपर्क संस्कृत के लिए और मुख्यमंत्री योजना है siraajisha isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
kulan looga hadlayay qorshaha qaranka sagaalaad oo ay wada yeesheen wasaaradaha qorsheynta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo tan maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacdle ayaa warkana noo soo diray
kulankani wadatashiga iyo horumarinta qorshaha sagaalaad ee qaranka ee maanta laga daafuray magaalada jowar ee caasimada dowlad goboleed hirshabelle ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda qorsheynta qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dowlad goboleedka hirshabelle waxaana kasoo qayb galay xubno ka tirsan baarlamaanka iyo xukuumadda hirshabelle kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha loogana hortegi lahaa waxyaabaha caqabada ku ah bulshada ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay xildhibaan mukhtaar xasan tuuri ahna guddoomiyaha guddiga maaliyadda qorsheynta baarlamaanka hirshabelle iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan cabdulaahi mucalim waxayna si weyn uga hadleen baahiyaha ka jira dowlad goboleedka hirshabelle waxaan rabnaa wasaaradda qorsheynta shaqada ugu horeysa ee qabanaysa inay nooga qabato webiga waxaan u baahannaha carratuur waxaan u baahannaha dhexdiisa meelihii laga qodi karo in laga qodo annagu beeraleyaanna waxaa jira aan rabaa inaan ku daro waxaa jira dhul hadda laga gado saddex maxawaaye saddex boqol oo shilin soomaaliya fuustadig biyaha ah magaaladan waxay u jirtaa afartan iyo saddex kilomitr isguulladi biicaddo oo kaleetood haddii aan soo qaado laga dhigan jira degmada jowhar ay ka tirsan tahay waa soo wada qaxeen qaar kamida gurigii ku hadda ku nool yihiin annaga baahida aan qabnaa ma aha wax la soo koobi karo laakiin ta noogu muhiimsan inta noogu muhiimsan waa intii hadda macnaha ii sheeg guddoomiyahay aniga aan ka dhawaajinay amniga oo la adkeeyo siyaasada loo dhan yaho macnaha ishe la xoojiyo kaabayaasha dhaqaale oo la waxeeyo iyo in la furo macnaha ishe idiga dhaqaalaha oo dadka macnaha ii sheeg baahida ay kaga bixi lahaayeen si loo helo jiritaanka bini'aadanimiga oo qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka asad yuusuf qanyare wuxuuna ballan qaaday in wax laga qaban doono baahiyaha ka jira dowlad goboleedka hirshabelle maanta inta waxaan ku yeelanay kulan oo aan la yeelanay laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta runtii waxaa ka soo baxay qodobo oo aada iyo aada iyo aada muhiim u ah oo ahmiyad u ah gobolkan iyakoo matalayo dadkii hirshabelle ku nool iyo ummadooda sidaa haddaba hore u maqasheen waxaa ka mid ah amniga in la sujiyo waxaa kaloo ka mid ah webiga ama biyaha si guud ahaan sida loo maareyn lahay waxaan idiin sheegaa inaan qaadanay taladiina oo aan kusoo dari doono qoraalka oo soo socda hadduu ilaahay yiraa wareegan waa wareega koowaad wareega labaadaan isku soo noqonaynaa anakoo wixii soo qornay waa idiin soo bandhigeynaa haddana taladiina insha allah idiin soo weydiisanaynaa kulankani watashiga iyo horumarinta qorshaha sagaalaad ee qaranka ayaa ka firmi doona dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira hase ahaatee maamulka hirshabelle wuxuu nasiib u yeeshay in uu noqdo maamul goboleedkii ugu horreeyey uu ka furmo abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar
guud ahaana warkii aroornimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhegeystayaasha hawada nagala socdo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa waa farsamadii sawda cabdinuur tan iyo intaynu warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa aroornimo wanaagsan